haddaba sidee dowladda soomaaliya ay u fasirata go-aankan ay gaadhay maxkamadda caalamiga ah ee i c j su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa haaruun macruuf waxa uu weydiiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo hogaaminaya wafdiga soomaaliya ee ku sugan magaalada heeg ee dalka netherland
bismillahi raxmaan raxiim haarun waa ku salaamay adiga iyo bahda v o a waa ku mahadsantihiin fursadda aad isiiseen shalay waxaa soo gabagaboobay geedi socday muddo toddoba sannadood ah oo soo bilaabmay sideed iyo labaatankii august laba kun iyo afar iyo toban kuna dhamaaday laba iyo tobanka oktoobar laba kun labaatan iyo kow muddadaas soomaaliya waa soo halgantay dadaal dheer iyo tacab badan ayaa galay oo naf iyo maalba leh sidii loo soo dhicin lahaa beddeenna ay muranka gelisay dowladda kenya soomaaliya guul baa usoo hoyatay waxaa maxkamaddu shalayto sidii si furanba loola wada socday ay soo saartay xukun cadaalad ku dhisan oo ay soomaaliya ku guulaysatay doodeedii marka heerarka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan ee dacwaddu ay qaadanaysaba loo eego waxaan qabaa inuu xukun xaq ah ahaa doodihii soomaaliyana dhammaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay geedi socod buu soo maray ikhtisaaska maxkamadda ayaa ugu horreeyey oo ay diiday kenya waa laga xukumay february laba kun iyo toddobiyo toban in maxkamadda awood u leedahay inay kiiskaa gashayna xukuntay waxaa loo gudbay gudbintii dokumentiyada ama ritan bayrinka qoraalka oo labada dhinacba gudbinayeen xogo iyo dokumentiyo wax ku oolah oo sharci ku salaysan baan gudbinay doodii afka xigtay in badan ka galgalatay kenya dibna u dhigtay iyaduna march sanadkan muddo saddex cisho ah socotay si weynna loo dhegaystay soomaaliya oo dhan iyo dunidaba markhaati ka ahayd marka sidaad ku aragtay warbaahiyaha caalamka kala duwanba kenya sheegashooyinkeedii oo dhan maxkamaddu waa ay diiday waxaana loo xukumay kiiskaas kuna guulaystay ummadda iyo shacabka iyo dowladda soomaaliya marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan sidaad u sheegtay qodobo badan oo kenya ay ku doodaysay way diiday maxkamaddu doodaa kenya maxkamaddu diiday marka dhul ahaan loo turjumo maxay soomaaliya heshay maxay kenya heshay
soomaaliya waxay heshay dhulka horta marka ugu horeysa hal qodob aan ogaano shalay wixii ka horreeyey baddeenu muran bay ku jirtay maanta maxkamadda cadaaladda adduunka oo dunida oo dhan ay aqoonsan tahay la taliyaha sharciga ee qaramada midoobay ah la taliyaha sharciga ee hay-adaha kala duwan ee dunida ee qaramada midoobay qeybta ka tahay ah maxkamadda adduunka oo dham ay u irkato oo arrimaha badaha iyo arrimaha kale laysku qabtaba ah waxa ay qirtay in xuduudda badeed ee ay leeyihiin soomaaliya iyo kenya ay maanta caddahay kuna caddahay equa distance lineka oo ah kii ay soomaaliya ay ku doodaysay dhul ahaan inta ay bad ahaan noqonayso waa aqlabiyadda wixii lagu murmayay ilaa boqol iyo shan iyo labaatan kun oo mile square ayaa la xukumay badankeedana loo xukumay soomaaliya waa run in maxkamaddu ay la timid jurisprudence cusub xagga falaasafada sharciga sida lagu yidhaahdo oo habdhaqankii maxkamadda ama ama traditionkeedii uu ahaa inay raacdo equa distance lineka kaana waxaa la yidhaha equitable share theory oo ay maxkamaddu in badan ku salayso iyadoo u eegaysa equa distance lineka ama laynka af soomaaliga waa xadidan yahay oo equa distance iyo sharciga sida loogu turjumo waxa ay u baahan tahay erbixin laakiin waa ka ay dhaqan ahaan maxkamaddu raacdo ee ay wax ku xukunto iyo qodobada sharci ee ka farcama toddobaatan iyo afar siddeetan iyo saddex ee sharciga uncolos maxkamaddu taasay raacday ha yeeshee waxaan la inkiri karin in ay aragti cusub falaasafad cusub oo sunnihii maxkamadda ka duwan oo ku cusub ay keentay oo wax inkastoo aynu u baahan nahay khubarada maabka iyo geophysicska iyo iyo iyo geologigu inay akhriyaan ama badaha aadka u yaqaan iyo maabinku inta ay noqonayso maxaa adjustmentka ay maxkamaddu samaysay waxay u bixisay adjustment line ama adjusted line lineka lagu coadistanska lagu saxay ama lagu miiqa xariiqu inta yar ee uu waqooyi u leexanaya inta ay tahay waxay ka muuqanaysaa in maxkamaddu garatay bal kenya in madaxa meel loo geliyo oo ay madaxa meel la gashay laakiin waa wax yar ma koob iyo toban maylba inteebuu ka ahaanayaa intuu qaadan karaa taas waa sunno cusub oo ay maxkamaddu keentay lakiin annagu sidii awal horeba aanu qabnay doodaydu tahay qabnana hadda sharciga adduunka waa ku kalsoonnahay xukunkaasi cadaalad buu ku dhacay waa naloo xukumay boqolkiiba boqol kiiska waxaa ku guulaysatay soomaaliya waad arkaysay madaxweynaha kenya iyo doodihiisii iyo halka ay ka taagan yihiin waxaanad arkaysaa warbaahinta caalamka iyo khubarada aqoonta u leh ee weriyayaasha ka ah ee yaqaana shuruucda badaha iyo kiisaska maxkamadahani inay qirayaan soomaaliya inay kiiskaa ku guulaysatay guulina usoo hoyatay taariikhaha waa garta xariiqan dhulka ka tegayey ee tooska u soconayey xuduudda dhulka raacayay soomaaliya ay ku doodeysay xariiqii soomaaliya ay jeexday maxkamaddu maysan raacin meel dhexe ayay ku dhufatay markaad fiirisana isha un aad ka fiiriso waxa la isdhihi karaa waa loo kala qaybiya labada wadan marka sidee bay fasiraadan soomaaliya ku gaadhay ah inay dhulka badan iyadu heshay maya maya maya haruunow sidaa maaha walaalkeow adjusted line bal u fiirsa adigu maapka waxa weeyaan sketch map number eleven the adjusted line bay maxkamaddu u bixisay haddii uu kaa yahayna inta la adjust gareeya ama ay maxkamaddu sida adjusted line ama adjustment adu marka sharciga looda sharciga lagu turjumayo erbixintaad u samayn lahayd sigibtir baan anu ugu yeedhay marka kaa haddaynu sidiisaaba sigibtirkaa u raacno wax badan ma aha boqol iyo toban mayl waxa uu ka noqon karaa koob iyo toban mayl boqol iyo shan iyo labaatan kun oo mayl iskuweerna waxa uu ka noqon karaa ugu badnaan koob iyo labaatan marka boqolkii kun iyo dheeraadkii ama boqolkii mayl soomaaliya mar walba dhinagxeeda ay raacaysaa soomaaliya wax yar oo aniga aragtidayda madax meel u gelin ah ayaa ay ay meeshaas ka muuqda boqolkiiba boqolna soomaaliya ku guulaysatay kiiska wada akhri hadda sameriga xukunka oo ilaa soddon ilaa afartan bage iyo maababkii ah tallaaba tallaaba waxaad u arkaysaa doodii kenya oo mar walba maxkamaddu ay baabiisay qaadatayna doodii soomaaliya hadday sharciga tahay hadday coordinatslanka tahay hadday heshiisyadii kun sagaal boqol labaatan iyo toddoba soddon iyo saddex tahay hadday sharcigii kenya toddobaatan iyo sagaalkii oo aan meesha qaban tahay hadday sharcigii badaha ee labiiyo sideetankii tahay hadday wadahadaladii madaxweyne ku-xigeenadii soomaaliya xilligaa tahay iyo doorkaan ka lahayn dowladdii kumeelgaadhka ahayd laba kun toddoba laba kun sideed laba kun sagaal madaxweyneyaashii kala dambeeyey cabdilaahi yuusuf sheekh shariif iyo ra-iisul wasaareyaashoodii iyo mimooyinkii laiswadaarsa wixii kenya ay ribtay tahay dowladdii xasan sheekh oo gudbisayba hadday tahay iyo wadahadaladii ajandihii dooda iyo hadda oo afar sana iyo barhkan u dambeeyey shaqada badankeedu dhacday mar walba waxaad arkaysaa tallaabo tallaabo soomaaliya wax kayrul caadiya oo mucjiso ah in ay soo bandhigtay kuna guulaysatay dood aqoon ku dhisan cilmi ku dhisan khibrad ku dhisan baadhis ku dhisan tafatiran maxkamadda cadaaladda adduunka iyo indhaha caalamkaba ay keentay taariikhduna xusi doonto wax wanaagsanina meesha ay walaalo uga soo baxeen waa garta aan kusoo laabto sida loo qaybiyey xaakimka soomaaliga jaaj xaakim cabdulqawi axmed yuusuf waad aragtay qoraalkiisa aad buu uga gadooday sida maxkamaddu ay u jeexday xariiqa cusub iyo maxaanku idhahdaa sida iyo sigibtirkaa la sameeyey markay noqoto qaybta e e z-ga iyo qalfoof qaaradeedka intaba aad buu uga gadooday xagguu ka imanayay doodiisu maxay ku salaysnayd horta maxkamaduhu oo ay weliba khaasna u tahay maxkamadda cadaaladda adduunka waxa ay leeyihiin majority opinion iyo dissenting opinion oo ah aqlabiyaddu waad aragtay haddaad xukunka sagaalna mar bay meel isku raaceen marna toban labada goorba waa runta jaj cabdiqawi waxa uu qabaa dissenting opinion sida garsoorayaasha kale ee saddexda kaleba ay meelaha qaar uga qabaan waa halka aan ku leeyahay waa ku waafaqsanahay oo maxkamaddu erey bixin ama jurisprudence cusub falaasafad cusub oo sharci ayay keentay marka loo eego kiiska soomaaliya iyo iyo iyo kenya u dhexeeya waxayna isku qaaday tanzania soomaaliya iyo kenya oo ay tidhi serious cut off yacni marka ay tanzaniana marto baralal lineka ay kenya kula heshiisay soomaaliya equa distanska ay xariiqeedu marto meel dambe cut off baa ka dhacaya marka waa meesha aan ku leeyahay malaha maxkamaddu sagaalka garsoore ee kale ama tobanku markay fikireen oo hadleen kenya madax meel ha loo geliyo ayay yidhaahdeen taasayna ula muuqatay marka walaalkeen oo dee garsoore madax bannaan oo dhex ah oo aan innaga inoo eexan ahayn laakiin aragtidiisa sharciga ah u madax bannaanaa waa run muwaadin soomaaliyeed ah sidaasuu u arkay annaga budhayadu looyaradeennu waxay waafaqsanayd doodooduna ahayd equadistanslinku sidiisaa in lagu daayo marka sigibtirkaasi dee aqlabiyaddii maxkamadda ayaa qaadatay oo sidaa u garatay haddii gartaada aan kuu dhiibto oo laba dhinacoo isaga aan nahay dee madaxaanu kuu dhiibanay wixii aad xukuntana waa ku qasbannahay waana ku kalsoonnahay maxkamaddii cadaaladda adduunku intaasay madax meel kenya ugu gelisay boqolkiiba boqolna aqlabiyaddii soomaaliya ayaa ku guulaysatay waaya su-aasha igu dambaysa kenya way hadashay way diiday go-aankan soomaaliya way soo dhoweysay sidee baa lagu hirgelin karaa xukunkan mar haddii kenya diiday maxkamadduna awood ay ku hirgelisa maleh xukunkeeda lagama qaadan karo racfaan laakiin awood ay ku fulisa maleh suu ku fulaya xukunkan hortuu wax cusub ma aha oo xukunadu waa dhacaan waddooyin loo maro fulinteeda ayaa jirta waa runtaa maxkamadda cadaaladda adduunka ciidan iyo hub iyo enforcement xukun xoog ay ku meel marisaa ma jirto haddana waxa weeyaan sharci caalami oo lagu wada kalsoon yahay oo ceeb ku ah dalalku waxay ilaalinayaan sumcaddooda iyo magacooda inay ku caanbaxaan sharci diid cidna ma rabto waa wax dhammaan doona taas meel ku qora maanta kenya waxaa dhici karta in shacabkooda uu isleeyahy madaxweynaha afartii bog kenya waa arkayay oo xalay uu soo saaray oo aan wax cusub ahayn waa iqtisaaskii maxkamadii hore u diideen buu kusoo celiyey sharcigii shan iyo lixdankii baanu kan gooni reservation uga lahayn ayuu kusoo celiyey midooda africa iyo guddida africa ee xuduudaha iyobuu kusoo celiyey waxyaabahaas waa kuway hore uga hadli jireen lagana yaabaa in dadkiisa uu ku dejinayo laakiin waa rafadkay rafanaysay annagu uga hadri mayno sharci baanu maanta haysanaa xaq xukun xaq ah oo ay caddahay xuduudayadu oo ay caddahay miiqbadeedku halka uu marayo hadday eec tahay iyo qalfoof dhuleedka hadday tahay iyo hadday tahay maaragtay continental shelf intaba waana wax adoo xukun cadaalad ku dhisana waddadii loo marayayna kuwa xukunada noocan la midka ah meelaha loo maro hay-adaha kala duwan ee adduunka iyo qaab dhismeedyada kala duwan ah baanu u mari doonaa dadaalkeedana waanu samayn doonaa waanan ka shaqayn doonaa insha allahu in uu xukunkan cadaaladda ku dhisan ee maxkamadda cadaaladda adduunka ka soo baxay uu meel maro hirna galo
kaasi waxa uu ahaa mahdi maxamed guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya wuxuu u waramayey haaruun macruuf